war deg deg oo iminkaana soo gaarayna waxa uu sheegayaa in dagaal sababay dhimasho uu maanta ka dhacay deegaanka cagabarwaaqo ee galgaduud dagaalka ayaa u dhexeeyey laba maleeshiyo beeleed waxaana la sheegayaa inuu ka bilowday muran la xidhiira dhinaca daaqsinka waxaa warkan goor dhoweed nooga soo diray magaalada baroodweyne waryaheena xuseen xasan dhaqane
dagaalkan maanta ka dhacay deegaanka cadabarwaaqo ee gobolka galgaduud ayaa waxaa ku geeriyooday dad tiradoodu ay kor u dhaafayso ilaa siddeed qof iyo dhaawac tiro intaa ka badan dagaalka oo u dhexeeya laba maleeshiyo beeleed ayaa waxa uu ku bilowday muran dhinaca dhuldaaqsimeedka odayaal iyo waxgarad deegaanka ayaa ku baxay sidii loo qaboojin lahaa xiisadda dagaalka mas-uuliyiin ka tirsan maamulka ximinaya xeeb ayaa v o eda u xaqiijiyay in dagaalka uu ka dhacay deegaankooda balse waxa ay ka gaabsadeen khasaaraha dhimasho iyo midka dhaawac ee dagaalku u sababay dagaalka ayaa lagu soo waramayaa inuu soo gaaray saddexdii galabnimo ee maanta dagaal beeleedyada ayaa inta badan waxa ay ku bilowdaa murano ka dhasha biyaha iyo dhulka daaqsinta leh oo inta badan dagaaladaasi sabab ay u noqdaan in ay ku geeriyoodaan dad aada u tiro badan